halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah bisha meyna waa toddobiyo toban sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah boosaaso oo laga hirgeliyey xarun talabixin iyo dhiirigelin siisa dhallinyarada
qofka markuu rabo inuu waxqabad weyn sameeyo qof keligiis wax qaban kara ma jiro qof keligiis wax qaban kara waxay doonta ha noqoto ma jiro marka waxqabad weyn haddaad rabto waa inaa organisation samaysaa urur waa inaa samaysaa
ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida deegaano ka tirsan magaalada khartuum ayaa saaka laga dareemay deganaan kadib maalmo dagaal qaraar ah oo u dhexeeyey ciidamada militariga ee suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta khartuum iyo waqooyiga magaalada baxri ayaa sheegay in dagaalkii yaraaday islamarkaana ay joogsadeen diyaaradaha dagaalka dagaalka oo sii xoogeystay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaadhay guryo iyo goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo ku yaala qaybo badan oo ka mida magaalada khartuum halkaasoo ay ka dhaceen iska horimaadyadii ugu cuslaa ee labada dhinac dhex mara muddo dadka deegaanka al jineena oo xuduud leh dalka jaad ayaa durba la ildaran iyagoo xaalad biniaadantinimo oo adag dagaaladii u dambeeyey ayaa sii xumeeyey xaaladihii biniaadantinimo ee markii horeba ka taagnaa gobolka daarfuur gaar ahaan markii ay waayeen cunto ay dadku helaan islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumihii caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan mawjadaha tahriibka dabley ayaa weerartay kolonyo baabuur maraykan ah oo marayay gobolka anambara ee koonfurta bari ee dalka nigeria salaasadii sida ay sheegeen booliska iyo sarkaal maraykan ah ayaa iyaga oo dilay afar qof oo iyo saddex kalena afduubtay koox gooni goosad ah oo ka howlgasha gobolka ayaa sanadihii dhowaa xoojiyey weerarada ay halkaasi ka fulinayaan iyagoo inta badan beegsada xarumaha booliska iyo dowladda dableyda ayaa dilay laba ka mida booliska iyo laba shaqaale oo ka tirsanaa qunsuliyadda maraykanka iyaga oo dab qabadsiiyey baabuurta ciidamo isku dhaf ah ayaa goobta la geeyey hase yeeshee dableyda ayay u suurto gashay inay afduubtaan laba sarkaal oo boolis ah iyo darawal afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kerby oo wariyaasha kula hadlay magaaladani washington ayaa xaqiijiyey weerarka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyaduna sidoo kale weerarkani xaqiijisay intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada boosaaso ayaa laga hirgeliyey xarun tala bixin iyo dhiirigelin siisa dhallinyarada warbixintan waxaa inoo haya yuusuf maxamuud yuusuf xaruntan oo lagu magacaabo no limit ayaa tala bixin iyo dhiirigelin siin doonta dhallinyarada iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo aan haysan fursadaha waxbarasho waxaana magaalada boosaaso ka hirgeliyey dhallinyaro oo hormuud u yahay yaxye cabdikariim siciid isagoona ka waramay hadafka ay u aasaaseen xaruntan
wariyogara maxaad ku dheeraysaa maxaad ku gaabisaa oo kaaga baahan inaad ka shaqaysid su-aalahan waxay keenaysaa qofkii bini-aadanka ahi inuu yool dhisto inaad qayxatid waddooyin yool qofkii bini-aadanka ahi dunidan inuu ka samaysto nolosha macaaneeya oo macnayeela
dhinaca kale qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxgarad haween ayaa madasha ka sheegay inay dhiiri gelinayaan wiilasha dhallinyarada ah hirgeliyey ururkan ka shaqayn doona xalinta dhibaatada soo wajahda bulshada inaan iskaashi la yeelano yaxyo mararka qaarkood marka ay caqabaduhu jiraan marka loo baahan yahay in wax kor loo qaado marka loo baahan yahay in tala iyo tusaale la isku darsado waxyaabaha kaleo ururka qabanaya waxaa ka mid a dhiirigelinta bulshada in bulshada la dhiirigeliyo waxay qayb ka qaataa qofka inuu mooralkaas mooralkiisu dhisnaado islamarkaana horumar uu qofku sii sameeyo caqabadihii badnaa ee nolosha kaga taagnaa uu la niyad jabi lahaana uu ilaawo waxaa qofka insha allah lagu dhiirigelin doonaa sidii nolosha dad badan oo caqabadaha soo mara oo kale kuwiisa kuwo ka daran soo mara oo kale horumar nolosha uga sii samayn lahaa aad baa ugu mahadsantahin runtii runtii xaflado badan aan ka qayb galnaa laakiin xafladaha wiil dhallinyaraha oo aqoon-yahana oo maanta urur bulshada qiimo u leh samaynaayo waa dhif marka waxaa weeye waa han sare waaye runtii urur marka laga hadlayana waxaa weeye qofka markuu rabo inuu waxqabad weyn sameeyo qof keligiis wax qaban kara ma jiro qof keligiis wax qaban kara waxay doonta ha noqoto ma jiro marka waxqabad weyn haddaad rabto waa inaad organisation samaysaa urur waa inaad samaysaa waxaa helaysaa marka muxuu ahaa yoolkii iyo waxqabadyadii dadku la fuliyaa helaysaa marka ururkan runtii waa soo dhowaynayaa runtii waxaan is leeyahay waa fikrad muhiima no limit oo yaxye uu hormood u yahay waana dhiirigelinaynaa dhiirigelintaasi waxay noqonaysaa macnaa annaga inaan la shaqayno oo ka dhalinyar ahaan maadaama uu yahay qurbaawi waddanka dibaddiisa ka yimid annagana aan joogno dalkii oo wax badan ka ognahay waxaan is leeyahay waxaa u noqon kartaa fure waana waxa keliya aan ka saacidi karo hal midna waa kula dardaarmayaa dhallinyarada kale saaxiibadiis iyo dadka kaleba wax ugu horrayso oo dhaqaale laga raadiyo marka ugu horraysa maaha soomaalidu waxay leedahay yoolkooda ugu horreeya waa inay dhaqaale helaan qof kasta ay markaa u tagtid yaxya hadda wax barnaamij soo bandhigay dad badan oo daawanaya ama fadhiya waxaa laga yaabaa inay ka fikirayaan maskaxdooda in dhaqaale weyn uu meesha bajet lagu cunayo ama dadkii markii loo tago la dhexgayo waxbaa laydin qabanaya ama waxbaa laisku daya layaraado qorshaa la wataa iyo waxbaa laisku cunay marka waxaan leeyahay si daacada ha loola shaqeeyo ha la soo dhoweeyo uu noo sameeyey oo ah waxaan muddo badan sugayna oo ku haminaynay oo mataqaanaa aan ku rajaweynan inaan aragno maaragtay ururkaan oo kale haddaan nahay ardayda iyo dhallinyarada degmada boosaaso iyo meel kastoo ardayda ay wada joogaan iyo dhallinyarada no limit waxa weeye yani wax caqabada ma jiraan oo dhici doona ardayda wax kasta iyo iyo dhammaan oo dhallinyarada oo baahiyahooda gaarka qaba ay u soo bandhigan karaan walaalkan yaxye waa soo dhawaynaynaa waxaan idiin sheegayaa in aan u baahnayn ururkan uuna ku soo beegmay xilli loo baahnaa xilli ay yani xilli macduur loo ahaa waayo dhallinyarada maanta waxay u baahan tahay wacyigelin yani magaranaysaa toosin magaranaysaa kuhaagidda waxaa arkaysaa arday ka quustay waxbarashada isagoo diyaar u ah waa markii ugu horraysay oo dhallinyaro intaa ay ka yimaadaan dalka dibaddiisa magaalada boosaaso ka hirgeliya urur ka shaqeeya horumarinta dhallinyarada iyo dhiirigelintoodaba iyagoona la talin siin doona kuwa niyadjabka qaba iyo kuwa aan haysan fursadaha shaqo si shaqooyinka meelaha ay ku jiraan looga raadiyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo fanaanka cumar dhuule
wahay waaqlaanu kaxayo cadlaanu weyhaadaya wahay waaqlaanu kaxayo cadlaanu weyhaadaya cadlaan weehaabayaayo markii aan ku waaye waashe cadlaan weehaabayaa markiiaan kuwaay waashee hadmaynu isweeshan doona wahay waaqlaanu baxayo cadlaan way ahaadaya maqli weehanaade wahey waaniga wakinaye intaan wiqmay weehanaade intaan wiqmay weehanaabin u bahadi waraysigaade intaan wiqmay weehanaabin u bahadi waraysigaade u bahday waraysigaade hadmaynu isweeshan naa u bahday waraysigaage hadmaynu isweeshan hooyo hooyo wahay waaqlaanu baxayo adlaan wayahaadaya waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraanigaaga taagteed waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraanigaaga taagteed wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise warkayga caruurtu werise hadmaynu isweeshan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington toddobaadkan waxaa magaalada boorma lagu qabtay carwada shaqa abuurka somalilan waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha bulshada waxaana kasoo qayb galay shirkado badan oo kuwa gaarka loo leeyahay ah qaar ka mid ah shirkadaha iyo dhallinyarada ayaa la hadlay wariyaha v o eda ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good
anoo magacaygu yahay cabdicali sheekh muuse cismaan ahna marketing telesom officer ee boorama gobolka awdal dhallinyarta waxaan u qabannay shaqa carbin baan u samaynay waxaanu samaynay hab casiraysan oo shaqa carbinta loo qaadanayo iyo iyo shaqaalaba markaa ardayda maanu xadidin laakiin waxa weeye qaab onlinea ayay ku soo abalay garanayaan oo ah facebooka waxay soo galayaan bejkeyga facebooka linkii baanu soo dhignay linkaa markaan soo dhignay kadibna way soo abalay garanayaan waxaa ka arkayaan foomkii bay ka arkayaan shaqada qofku deetana nooca shaqada u baahan yahay iyo aqoonta u leeyahay iyo xirfadda u leeyahay ayuu markaas soo geli doonaa foom dhammaystiran weeyaan dhammaan waxaa halkan ku diyaara telesom group oo ay ka mid tahay dhoweeyihii maxaydana qaybta leyrhkee tag qaybta maxaydana bangiga qaybta bangiga iyo weliba qaybta isgaadhsiinta macaamiisha waxaan leenahay hambaliyo soo dhowaada welcome shirkaddu waa shirkaddiinnii shaqo wanaagsan baa idin waxaad la hadasheen dhallinyarada xoogsatada oo aad tidhaahdeen macluumaadka ku soo gudbiya linkiga amase bartaan ku leenahay facebook badee dhallinyaro badan oo xoogsataa oo aan lahayn baa jira telefoonnada smartfomka ama aan fursad u helayn inay isticmaali karaan linkiga iyo teknolojiga kuwa ayaga halkay ka adeegsan karaan waxaan samaynay waraaqa foomaan samaynay dhallinyarta ama ardayda aan codsan karayn ee aan haysan maxaa smartfomka waxaan ugu talagalay waraaqa foom oo caadiya oo ay buuxinayaan oo qaabkaa foomka online kuu diyaarsan yahay oo kale u diyaarsan qof kastaana goobtana shaqada aan ka wadna ayuu imanayaa bartaasaanu ka buuxinaynaa foomka qof ka buuxinayaa kadibna waraaqahaasaanu ka ururinaynaa saasaan markaa u kala soortigarannaa dhallinyarta magacaygu waa maxamed axmed waxaan ka mid ahay maamulka sare ee shirkadda dhoweeye runtii maanta waxaanu joognaa munaasabad weyn oo ah carwada shaqa abuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan lagu soo bandhigayo gobolka awdal magaala madaxda boorama ee ka dhoweey ahaan runtii waxaan uga qayb qaadanayna qaab iyo aad u- aad u weyn oo ah waxa weeye inaannu qaadanno shaqaalaweynaha runtii baaxadda leh ee gobolkan awdal ku sugan ee doonaya shaqo inaannu ka qaadanno toban qof oo ah waxa weeye mataqaana shaqaale oo boosa shaqo rasmi aanu siino iyo waxa weeye afartan qof oo aanu siin doonno insha allah bismillahi kariim waxa weeye shaqa carbin oo aanu ka qaadan doonno nidaamkan carurada ay u astaysay waxa weeye somalilan oo ah nidaam shaqaalaysiin caadiyo shaqaalaha la siinayo iyo nidaam shaqa carbineed oo waxa weye dadka shaqaalaha la siinayo dhaweye marka horeba wuxuu ahaa shirkadda ugu shaqa abuurka badan gudaha somalilan iyo guud ahaangeyga soomaaliyeedba runtii sanadkan waxaanu diyaar u nahay sidii sanadadii hore aan uga qayb qaadanay inaan uga qayb qaadanno aad iyo aad baad umahadsantihiin warbaahinta qofka dhallinyara barnaamijkiinan dhoweeye oo kale shuruudaha looga baahan yahay muxuu yahay marka uu u baahdo
shuruudaha looga baahan yahay barnaamijkaygan dhoweeye qofka shaqaalaha ee aanu qaadanayno ama qofka shaqaarbinta ee aanu qaadanayno wuxun bay tahay inaan ku qaadanno qofka aqoontiisa iyo xirfadda tiknolojiyadeed ee aanu ku shaqayno iyo inuu qofku yahay qof dhammaystiran oo waxa weye mataqaanaa cv-giisa iyo dokumentigiisa iyo xirfadaha ama skilska gaarka ee aanu u baahannahay ka dhoweyahaan inay u dhammaystiran yihiin haddii barnaamijkan shaqa abuur ee maanta la soo bandhigay ee carwada ah sideed u aragtaa dhallinyartu siday uga faa'idaysan kartaa adigoo ka socda jaamacadda hon international haashim sheekh cumar good aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee hal abuurka loo abuurayo dhallinyarta bilaa shaqada ah ama shaqa raadiska waa barnaamij aad u qurux badan waa barnaamij sannadla oo dhaca gaar ahaan dadka gobolka awdal ama degmada booramana waa fursad shaqa abuuro weyn waayo kambaniyo badan baa ka soo qayb galay halkaabay ku dhawaaqeen inta shaqaalee rasmiyay bixinayaan iyo inta shaqaalaha ee intanshib ee shaqa carbin ay qaadanayaan inta halkaabay ku kala sheegeen weliba shaqa carbinta waxay yidhaahdeen dadku markay la qasbadaan ee shaqa carbintaas samayn ee la qabsadaan dadka ugu commitmentka wanaagsanna waan shaqaalaysiin doonaa bay yidhaahdeen kambaniyada qaarkoodba waxay sameeyeen lacag maalgelina oo dhowr iyo siddeetan kun bay ku dhawaaqeen waa arrin aad u wanaagsan fursad gobolka awdal hana laga faa'iidaysta ayaa leehay sanadkii hore siddeed boqoloo dhallinyaradii reer burco lagu shaqaalaysiiyo gobolka togdheera tanna waa jaaniskii reer awdal inay ka faa'iidaystaan baanu soo jeedin waana tale aad u wanaagsan weeye adoo ka mida dhallinyarta ka soo qayb galay maanta carwadan shaqa abuurka ee somalilan ee lagu qabtay magaalada boorame seed u aragtaa horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay waan ku soo dhawaynaynaa waxaan ka tirsanahay dadkii maanta halkan ka soo qayb galay sidoo kale an maanta waxaan aad uga tirsanahay shaqaale weynihii jaamacadda ee loo hoolkoogii lagu qabanayo maxay hayday carwadan ganacsiga ee loo shaqeeyaha iyo shaqadoonaha maanta fursaddan waa fursad aan dhallinyarta soo mari doonin waa fursad loo baahanya dhallinyartu inay ka faa'iidaystaan anu maanta waxaan dhex mariyey hoolka anoo dhallinyarta ku baraarujinaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan shaqada ilaahay baa bixiya laakiin wuxuu u soo dhex marayaa bulshada shaqadan ay iska kaashadeen maxay hayday shirkadaha loo shaqeeyaasha iyo dawladda waa fursad aad u fiican dhallinyarta waxay u samayntaa shaqa abuur shaqa abuurkan waxaa laga baxayaa shaqa la'aanta dhallinyarta kuwa shaqa carbiska loogu yeedhay waa shaqada horteedu weeyaan shaqa carbiska qaarkoodna shirkada waxay u baaqeenba inay bixin doonaan boosashanno shaqo shirkadahana aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijka maanta dhallinyarta shaqa abuurka loogu samaynayo waan soo dhawaynaynaa weyna mahadsayin ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro aad maad u mahadsan magacayga waa nasre cali barnaamijka waxaan u arkaa inuu aad u fiican yahay oo loo baahnaa markaan waxaad ka mid tahay dhallinyaradii ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaalla boorame jaamacadaha boorame ka yaala jaamacadda hon international university ayaan ka qalinjibiyey maanta maxaad sidma fursadda halkan waad ka faa'idaysan kartaa shaqadeed qaban kartaa baas tir shaqo walba oo nutrition ku saabsan caafimaad dan waan qaban karaa ayaan isleeyahay ka warran shirkadaha ka soo qayb galay iyo waxyaabaha ay idiin sheegeen ma fiican yihiin oo fursaddiinna ma idin saacidaya aad baa loogu baahnaa fursaddan reer boorama aad bay weliba ugu baahnaa magacaygu waa cabdiqani nuur maxamed ducaale waxaanan ahay madaxa xidhiirka dadweynaha ee shirkadda sal transport group maanta oy taariikhdu tahay labadii kun iyo saddex iyo labaatan carwada waxaan maanta waxaanu ka qayb galnay carwada shaqa abuurka somalilan job fair ee heer qaran oo lagu qabtay magaalada boorama runtii waxaanu kaga qayb qaadanaynay maanta afartan dhallinyara oo aanu shaqa carbin iyo shaqaalaysiin toosaba aanu siin doonno oo aanu kaga qayb qaadananay maanta carwadan runtii shirkadda sahal transport farxad gooniya bay anaga noo tahay inaanu carwadan maanta aanu ka qayb qaadanno iyadoo lagu qabtay magaalada boorama magaalada boorama waxa weyaan in badan baanu ka shaqaynanay muddo ku dhow toddoba sanno sidaa darteed maanta waxaanu kaga dhawaaqnay afartan qof oo shaqaalaa inaanu shaqa carbin iyo shaqaale toosaba aanu siin doonno afartankaa dhallinyarada ee shaqa carbinta u samaynaysaa magaalada boorama gudaheegaaad uga samayn doontaan mise guud ahaan somalilan may guud ahaan somalilan bay iskugu jiraan somalilan markaan leeyahayna waa shirkadda sal transport intaa ay ka shaqayso somalilan oo ay ugu kornayso bari oo magaalada burca ah ayaabaanu dhallinyaradan ugu soo bandhignay fursadaan haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee inter milan oo ku taagsatay ac milan una soo baxday ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league iyo manchester city iyo real madrid oo caawa kulan adag uu dhex mari doono laakiin aan ku hormaro ciyaaraha n b a da ee waddanka maraykanka kooxaha kubadda kolayga ee denver nuggets iyo lakers ee habeenkii xalay ah kulankii koowaad ee ciyaaraha kama dambeysta ee dhinaca galbeedka fooda isku daray magaalada denver ee gobolka colorado kooxda denver nuggets ayaana kulankaasi waxay ku guulaysatay boqol soddon iyo labo halka kooxda la lakersna ay dhalisay boqol labaatan iyo lix dhibcood sidaasi lix dhibcood oo keli ah ayay kooxda denver nuggets ku guulaysatay ciyaaryahan antony davis oo ka mid a xidigaha ay ku dhaarato haatan kooxda la lakers ayaa kooxdiisa u dhaliyay afartan dhibcood halka kooxda nuggetsna ciyaaryahan jokofij uu soddon iyo afar dhibcood u dhaliyey kooxdiisa sidoo kalena koob iyo labaatan riboon ayuu qabtay halka afar iyo toban marna kubadihii uu baasay dhammaantoodba kolayga lagu hubsaday sidaasi ayuuna saddexley kooxdiisa ugu dhaliyey waa ciyaaryahanka ugu badan xilli ciyaareedkan ee saddexley la yimaada habeen kasta si kastoo ay tahaba labadan kooxood ayaa lugta labaad amaba kulanka labaad isugu soo noqon doona habeenka khamiista ah guriga kooxda denver nuggets haatan haddii aan jaleeco dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ciyaaraha semifinalka ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga iyo habeenkii xalay ah kooxda inter milan waxa ay ku taagsatay ac milan oo hal gool iyo waxba ay ku dharbaxday isugeyn saddex gool iyo waxba ayay kaga xaraga qaadatay sidaasina waxay inter milan iska xaadirisay magaalada istanbul ee waddanka turkiga oo ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga ay ka dhici doonto hase ahaatee kulan si weyn isha loogu hayo ayaa caawa waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo real madrid labadan kooxood ayaa lugtii hore waxay kusoo kala baxeen hal iyo hal barbara waxaana caawa lugtan ay ka dhacaysaa guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa rumaysan kulanka caawa inay guushu jirto dhinaca kooxda manchester city laakiin dhinaca kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa rumaysan in kooxdoodu marka halkan la yimaado ay adag tahay in laga guulaysto waxayna tusaale u soo qaadanayaan ciyaartii semifinalka ee sanadkii hore ay manchester city ku dibriyeen oo weliba iyadoo goolal badan lagu leeyahay inta ay ka yimaadeen ay ka xaraga qaateen manchester city kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa koobkan lagu loolamayo waxa ay haysataa afar iyo toban mar halka manchester city aanay abidkeed ku guulaysanin haddaba la arki doonay ciddii caawa soo guulaysata oo ku biirta kooxda inter oo ku sugaysa magaalada istanbul wahay dhegeystayaal xubintana ciyaarinta ay kusoo gabagabaynaa tan kulan dambe mascadeedu ku dhaafayo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsanyey maxamuud mascado inala socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku talagalna
waa dhawaadkii cashaqan daroore sida waqan daruureed dhacay waa dhawaadkii cashaqan daroore intu degay wadnaha intu degay wadnaha sida rogaana waaya inu kaa durkanaadi waa kulaada joorwa intu degay wadnaha intu degay wadnaasida rogaana waaya inu kaa durkanaadi waana kulaada joorwa intu degay wadnaha intu degay wadnaha sida rogaana waaya inu kaa durkanaadi waana kulaada joorwa intu degay wadnaha intu degay wadnaasida rogaana waaya inu kaa durkanaadi waana kulaada joorwa
heeskaasi ay nagu luqaynaysay allaahum haystee aamina cabdilaahi xirsi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin keemanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo